جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan golaha koongareeska mareykanka ayaa sheegay inay soo saarayaan sharci mamnuuc ka dhigaya maalgelinta isbahaysiga kufaarta ee soomaaliya ku sugan hay-adaha gargaarka khaza ayaa ka digay inay xirmaan goobaha lagu kaydiyo cuntada kadib in muddo ah oo sahiyuuniyadda ay hortaagan yihiin gurmadka khaza wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeena yaalla kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta dowladda riddada ee sacuudiga ayaa bilowday inay layso maxaabiista soomaalida ah ee ku xidhan xabsiyada dalkaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa sabti shanta bisha dulqacd sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed faahfaahinnadan ayaa ka soo baxaya dagaallo xooggan oo maalinnimadii shalay ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo dhex maray xaqa iyo baadilka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay ku jabay dagaallo ka dhacay duleedyada degmada mookor iyo deegaanka tardo oo ka wada tirsan wilaayada hiiraan waxaa tuulooyin hoostaga labadaasi meelood shalay ka dhacay dagaallo qaraar oo ay isku fara saareen ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada kuwaas oo taageero ka helaya diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxay murtadiintu dagaaladii shalay kala kulmeen khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh kadib markii lagu jebiyey dagaaladii xoogganaa ee shalay halkaasi ka dhacay saraakiisha mujaahidiinta ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus u xaqiijiyey in dagaaladii shalay ka dhacay degmada muukori iyo deegaanka tardo lagu dilay ilaa saddex iyo toban murtadiin ah oo isugu jira askar iyo saraakiil murtadiin ah oo howlgalka ashahaadalo darmi horboodayey waxay sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta ah inoo xaqiijiyeen in weeraradaasi cadowga allaha looga dhaawacay soddon kale oo murtadiin ah oo askar iyo saraakiilba leh kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan iyadoo qaar ka mid ah xaaladoodu aad u liidato idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu laayay laguna dhaawacay dagaaladii shalay ka dhacay duleedyada moqkuri iyo tardo muumin cabdulla garweyne waa sargaal wuxuuna ku dhintay dagaalkii shalay oodayy xuseen wariiqa waa sargaal kale oo qayb ka ah saraakiishii halkaas ku baktiyey caligaab oo ah guddoomiyihii murtadiinta u qaabilsanaa deegaanka tardo ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray weeraradii halkaasi ka dhacay dagaaladii shalay ayaa ah kuwa si wacan loogu naafiyey maleeshiyaadku adeega gaalada waxayna imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ay taqadum ballaaran ka wadaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoo mujaahidiintu ay cadowga shareecala dararka horey ugu xoreeyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan hiiraan kuwaas oo maleeshiyaadka xasan gurgurtay ay ku soo qaadeen duulaal ashaadalodarnimo ahaa maalmo ka hor ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay dib ula wareegeen deegaanka yosooman ee buuraleyda ahaa iyagoona halkaas kula hadlay dadka shacabka ahaa una sheegay in hadafku yahay in dadku hoos harsadaan shareecada islaamka iskuna xukumaana dagaaladii shalay waxay sidoo kale imaanayaan iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay dhanka kale sii xoogiyeen weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka shareecala dararka ah ku jooga qaybo ka mid ah dalka dhowaan ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta howlgal qarxayaha ka furiyeen gudaha magaalada mandheera waxaana qarxyadaasi oo laba ah lala beegsaday bar kontarool ay ku sugnaayeen askarta saliibiyiinta kenya kuwaas oo ay ku bakteen ilaa lix saliibiyiinta kenya ah oo ay ku jiraan laba saraakiil miinabaarayaal ahaa iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa sagaal kale waxay sidoo kale imaanayaan iyadoo mujaahidiintu ay gudaha degmada waajid qarax kula beegsadeen askarta xabashada etoobiya qaraxaas oo uu ku baktiyey hal askari oo etoobiyaan ah mahadsanid marwaan mas-uuliyiin ka tirsan golaha koongareeska mareykanka ayaa sheegay inay soo saarayaan sharci mamnuuc ka dhigaya maalgelinta isbaahisiga kufaarta ee ku sugan soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya maamulka saliibiga donald trump ayaa war cusub ka soo saaray mashruuca waxa loogu yeero dagaalka argagixisada la dirarka ah ee dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka iyo kuwa afrikaanta ay ugu jiraan dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha talada xukuumadda washington ayaa ugu hanjabay waxa loogu yeero qaramada midoobay midooda yurub iyo isbahisiga afrikaanta inay diidmada qayaxan u adeegsan doonaan ajandaha maalgelinta kufaarta afrikaanta haddii la horgeeyo golaha ammaanka dowladda kaafiradda maraykanka waxay sheegaysaa inay mamnuuci doonto gebi ahaanba maalgelinta duulaanka ashaaradirirka soomaaliya haddii qarashka ku baxaya aysan si siman u qaybsan dhammaan ururada iyo dowladaha ku lugta leh qorshayaashana lagu mamnuuciyo maalgelinta maraykanka ee ciidanka afrikaanta soomaaliya ku sugan ayay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyeen xildhibaano si aad ah ugu dhow saliibiga donald trump shabakadda fox news digital sida aadkaana ugu dhow trump ayaa heshay nuqullo ka mid ah sharciga cusub ee ay soo bandhigi doonaan saddexda senatar ee jamhuuriga kuwaasoo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka iyadoo la raacayo tallaabooyinka baahsan ee maamulka madaxweyne donald trump ee lagu adkaynayo kontaroolada maaliyadeed ee maraykanka iyo arrimaha dibadda ayuu guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda jamhuuriga wuxuu soo bandhigay tafaasiil buuxda oo lagu mamnuuciyo maalgelinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya kaasoo aan cadaalad ahayn ayaa lagu faafiyey shabakadda fox news diblomaasiyiin ameerikaan ah ayaa madaxweynaha maraykanka u gudbay shax cusub oo si adag u diidaysa in la maalgeliyo howlgalka kufaarta afrikaanta maraykanka waxaana sidaas loo yeelayaa baa la yidhi in la beeqaamiyo oo la ilaaliyo canshuur bixiyaasha maraykanka waana siyaasad sal adag oo xukuumadda washington ay ku doonayso inay ku xadido qarashka ay ku bixiso dalalka dibadda senas jim rich oo ah guddoomiyaha guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ku eedeeyey midooda yurub iyo qaramada midoobay inaysan doonayn in si siman loo qaybsado qarashaadka ku baxaya howlgalka taagta daran ee eyusom wuxuuna sheegay in ay ugu gudbiyeen xeerka dib u celinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee eyusom ayuu jim rich u sheegay fox news digital kiiskan oo soo jiitamayay tan iyo markii uu trump talada la wareegay ayaa hadda maraya heer gebagaba ah waxaana la filayaa in maraykanka uu diidmada qayaxan u adeegsado bartamaha bishan mey marka uu golaha ammaanka ka doodo hanaanka maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya sharcigani waxa uu mamnuucayaa dhaqaale ku-biirinta eyusom ee hoos timaada qorshaha cusub ee maalgelinta ilaa eu iyo un-ka ay caddeeyaan inay u isticmaalayaan dhaqaalaha ay haystaan si ay mas-uuliyadi ku jirto kana hortagaan in dadka maraykanka ah lagu xiro in uu si joogto ah u maalgeliyo nidaamkan daciifka ah ayuu mar kale yidhi guddoomiyaha xiriirka dibadda golaha sanadka tallaabadan ay qaaday dowladda silbiyadda maraykanka ayaa ku soo aadaysa xilli guuldarooyin waaweyn ay wajahayaan maleeshiyaadka murtadiinta soomaalida ee reer galbeedka uu u tababaray la dagaalanka shareecada islaamka islamarkaana ay mujaahidiintu furanayaan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mahadsanid dabuushayba hay-adaha gargaarka khaza ayaa ka digay inay xirmaan goobaha lagu keediyo cuntada kadib in muddo ah oo ay sahiyuuniyaddu hortaagan yihiin gurmadka khaza warbixintan waxaa inoo diyaariyay cabdiqani maxamed hay-adaha gargaarka ee khaza ayaa ka digay in maalmaha soo socdaha ay ku qasbanaan doonaan inay xayiraan xarumahooda lagu keediyo cuntada oo ay tobanaanka kun oo filistiiniyiinta ay ku tiirsan yihiin iyagoona raaciyey sababta jirta waxay sheegeen in laba bilood laga joogo markii yahuuddu xanibtay dhammaan saanadii gargaarka ah ee gali jiray khaza waxaa kaloo laga digay in tani ay horseedi doonto macluul aan horey loo arag oo waajahi doonaan muslimiinta reer filistiin ee dhanka kale la kulmaya duqaymaha bahalnimo xaaladan ayaa hadda lagu tilmaamayaa tii ugu liidatay tan iyo bilaabashadii dagaalkii khaza ee sanadii labada kun saddex iyo labaatanka gaar ahaan bishii oktoobar waxayna sahyuuniyadda hadda isku dayayaan inay dhan weliba ka go-doomiyaan muslimiinta balse waa kuwa alla tala saaranaya oo sugnaantoodu caalamka la yaabay mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaalla kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan oo ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman xasan ibraahim iimaan iyo isxaaq maxamed qaasim waa laba askari toobadkeenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere ee wilaayada baay labadan askari oo muddo siddeed sano ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada ayaa iyagoo toobadkeena lagu soo bandhigay deegaan dhacduleedka degmada qansax dheere maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo bandhigay askartan taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan ugu horeen mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka uu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu kusoo arkay magaalada mayda ee xasan ibraahim iimaan haye degmada waxfadheeri ka tirsanay daawista koonfur galbeedaha muddo oo season camal ee ka tirsanay Al- alxamdulilah kuley ilaahay towbada le xilligii oo aan ilaahay saamtay ha qaaday haddana hadda maqlimiinta la xoog alxamdulilah sida oo kale nin halaan kasti yaro inta roogiba walaawayar dalbag uwibun iyo lafag uwibun hale wallahi anorta haguumaqaadan gan oo haaran halaala saldiiraynile meel meel hooga mooradisa magaca isxaaq maxamed dhow waa ciidanka daraawiishta asadheera ka tirsanaaday muddo sideed sano ee lameeli la joogay walku dawbashaani walaayo wal oo hordhaan laagliiseeday baan halkunganayadeen ilaahaya maxad leh walku dawbashaani hadda uraad iyo kayaa meelan barin imankay kaamilu ee ma oo sida laalee bamalahayn dhibaato oo ciidanku hoyaa meeli ka joogni alxamdulilah haddana ma oo lagu rooysidii yaala ugu dambeyn labadan askari toobadkeenayaasha uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii hirdada ay kaga soo tageen safka maleeshiyaadka ku sugan degmada qansax dheere wasta oo waabaleen qiyaasi korno farxad waabaleen qiyaasi korno waana ma aaminsanayn ani silin dareeraw meel alfadaasa la gugulada kadaasoo jiifadaasa ma aaminsanayn laakiin ma erday ani adalayneeli ada jiifato adaleysku kukaxaasamasa ama oolakii roogsadaa leen kubarmaasama ee ata inta indeeda lasiin araane allankii kohorkooy walaalow leyka araw sacmal hala koree malahan masha allah magacaasa korsada lahayn loo gura arkee kuuriyaan beynaadle goosh asalqasmooga kan garooka surunkaan inka ekaashan walnin lacday oo se kadhama taanhe rafaad bu ahan isin oo muslim atinle tidin koyso meelahaasu meelahaasu taba koydala safaydlen ani dhoay dad walaale hoo isjeelo dadkii qalsooni yaalo dhibaatan ku jirne musdunf yaaen ardeede yaaen koy uraarkee kuuryaane midoowe daadle waay suuradidii fiiri korn gaaladayan kugaadi muslimiinta inseeni aanoolin leegay intii hoobayo muslimnimo ka dhimadaan fadaayama ilaahsu ku tabaa askartan taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay duleedka degmada qansax dheere ayaa ku biiraya tiro askar toobadkeenayaal ah oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan usoo gaarayay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina dowladda riddada ee sacuudiga ayaa bilowday inay leyso maxaabiista soomaalida ah ee ku xihan xabsiyada dalkaas xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya sida laga soo xogtay qaar ka mid a maxaabiista soomaalida ku xiran xabsiyada dalka sacuudiga dowladda ridadaha dalkaas ay khamiistii lasoo dhaafay waxay dishay laba maxbuus oo soomaali ah oo ka mid ah soomaalida ku xiran dalkaasi qaar ka mid a maxaabiista soomaalida oo la hadlay warbaahinta ee sheegay inay ahaayeen afartan iyo shan soomaali oo ku xiran xabsiyada sacuudiga balse laba ka mid ah maxaabiistaas lala baxay kadibna ay dishay dowladda sacuudiga
shalay subaxdii baa waxaa dhacday laba naga mid ahaa in iyagana dilkii lagu fuliyey oo shalay subaxdii ku beegnayd yaa laba ragga nagay ka mid ahaa yaa dilkii xukunkii lagu fuliyey ma garata waxaa xigay dee wax xigi karaa hadda waa in silsiladu halkaa ka socoto macnaha dilku dee maalinba laba ama saddex ama afar sida loo kaloreeyo inay iska socoto weeyaan waxaan sugaynaa wax kale oo sugaynaa ma jirto annaga oo kale oon oo noo harsan ma jiro hadda ma garata maxaabiista soomaalida ayaa sheegay in xaalad hubanti la-aan ah ay la soo diristay iyagoona sheegay in kooxda riddada iyo safaaradda sacuudiga ay arrintani ka warahayaan oo aysan waxba u qaban
markay xaaladdu halkaa marayso haddaba waxaa halkaa nooga caddaatay inaan dee kolle wax muuqdo oo la taaban karo oo dadka anagii dowladdanada ay noo qabatay inayna jirin weli dilkiina nugu socdo annagana dee aanu walaalahan halkay mareen shalay aanu annaguna taagannahay oonu sugayno dee oo ma berri baa albaabka laydiga saaraya mise caawa laydiga saari labadaa un xaaladdarrada inay kusoo dhammaatay waxay noo sheegayaan inay nalalaynayo xug baa dilkii nagu dhacay nalalaynayo noo sheegayaan markii aanu aanu waraysanay inay nalalaynayo noo sheegeen iyagu hadda halkan aan kaala hadlayo waxaan ku jiraa ragga nagan kale kiiska macnaha ama dilkaasi ku xidhan waxaa weeyaan saddex baa naga baxday waxaa soo hadhay laba iyo afartan weeyaan laba iyo afartankaas waa xaaladdanadu waa sa aan ku sheegay ubanti la-aantaas ayaanu ku noolahay xaaladnadu nimankan haysana sida aan kuu sheegay bay noo sheegeen inay dil aan nahay oo nalalaynaya noo caddeeyey waad dareemi kartaa wakt- waxbana ma cunno wax- waxbana ma cabno wax haba yaraadee naga degaa oo cuntii ma jirto hadda intaa dilkuu nagu bilaabmay muddada aan kuu qabtay iyo maalinka maanta ay kulaadaya intii dhahaysay dee wax naga dega ama cunto ama biyihii maba jirto oo xaaladnadu horta xaaladulxaalka iyo hubinta la-aantaasaan ku noolahay
dowladda ritada sacuudiga ayaa maxaabiistan soomaalida ku eedeysay inay dalkaas soo geliyeen daroogo kadibna ay ku xukumeen dil toogasho hore ay sidan oo kale dowladda ritada sacuudiga dil noocan ah ugu fulisay dad soomaali oo ku xirnaa xabsiyada dalkaasi mahadsanid xaariis warbixinta xaariis waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabti ay idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu